muddo badan ayay dadka soomaalida ahaayeen kuwa ay ishooda iyo dhagahoodu daashadeen hadalla ay ka mid yihiin kuwa dhoofay oo muddo dheer ka hor waddanka iskaga cararaya kuwa sii socda oo dhoofsugayaala waaida dambe taasi waa iska beddeshay oo waxaa hadda qalbiyada dad badan oo ku sugan gudaha iyo dibadda dalka soomaaliyaba qaboojiyey haddala ay ka mid yihiin qurbajoog dib ugu laabanaysa waddanka oo weliba aan laabasho keliya ku ekeyne wax badan ku soo kordhiyey nolosha dadka deegaanada ay ku laabteen waxaa hana qaaday ganacsi casri ah oon horay uga jiri jirin dalka soomaaliya iyo sidoo kale xirfadayaal wax weyn ka beddelay bilicda deegaanada ay ku laabteen kuwaasoo dhammaantoodna xoogaa ka beddelay baahida xagga shaqalaanta ee ka jirtay gudaha soomaaliya warbixin gaar oo arrintaasi ku saabsan waa qurbajoogta ku laabatay soomaaliya iyo waxay ku biiriyaan dalka waxay noo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysaa caashe ibraahim caashicuud
kambaniga la yidhaahda ila gurub waxa uu ka mid yahay shirikadaha ka hana qaaday gudaha soomaaliya dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyey waa kambani ka kooban qaybo dhowr ah sida mid samaysa cabitaanka mid soo saarta shaambada iyo mid sidoo kale iyana samaysa xaashiyaha khafiifka ah ee loo isticmaalo in faraha la ysaga tiro shirkadaasi oo xafiiskeedu u horreeyey sanadkii labada kun iyo kowdii laga furay magaalada boosaaso waxaa milkiyaddeeda wax ka leh xasan faarax bile oo sanooyin badan oo uu qurbaha ku noolaa kadib u soo qalab qaatay maalgashiga waddanka xasan bile sidoo kale waa maamulaha shirkadda ila group markii aanu aragnay sharaabkii dalka sharaabkan loo la qabto fostor kalarig iyo dalka dalka waxaa iman jiray sharaab la oran jiray tang labadu midna american weeye midna malta dalka yurub ku yaale malta la dhaho ayaa lagu sameeyey istaayaadkaan sameynay waxaa noo soo baxay markaan tirekoobka sameynay in in ka badan saddex boqol oo kun oo karton dalka ay soo galaan oo lacag adag ay ka baxdo sharaabkaasna aslan waxaa laga sameeyaa waa mawaad dabiiciya oo intooda badan dawladaha yurub laga soo gado sida jermalka iyo talyaaniga ayaa ugu badan ee laga gataa waxaan marka noo soo baxday iyo sonkor oo qaalibka uu ka kooban yahay lafteeda ama in badan lagaga daro waxaa noo soo baxday qiimaha ninka yurubiyaanka ah ee sharaabka yurub ka imanaya eeaa taxi yurub saaran yahay shaqaalihii yurub costareeyey lagaga gadaayay inaanu samayn karno sharaab qualitygiisuna lamid yahay ama ka fiican yahay dalkiina laga hirgelin karo qiimihiina uu aada uga jabnaan keeli kara hadafkii ay haddaba ilo group ka lahayd in la caymiyo lacagta adag ee dadka soomaalida ah ay uga baxda iibsiga cabitaanka dibadda laga keeno maxaa iska bedelay waa kan mar kale xasan bile matalan sharaabka taangada ama foster garaarijka waxaa lagu geli jiray dalka markaan anagu nimi soddon iyo lix dollar hadda wuu ka badan yahay laakiinse waagaa soddon iyo lix dollar ayaa lagu geli jiray halka kartoone shan iyo tobanka qasaacadood ay ku jirto annagu backagingkiina waan bedelnay oo aluminium baanu ka dhignay si qiimihii isu dhimo waxaanu marka ku gadaynay oo aan ku bilownay laba iyo labaatan dollar inaanu kartoonka ku gadno waagaas lix iyo soddonka dollar ay ku gadaya halkaa waxaa kaaga soo baxaysa inaanu lacag ka badan afar iyo toban dollar aanu kartoonkii ka badbaadin karno oo qofka soomaaligaa ee iibsanaya sharaabka jeebkiisii ay ugu baaqanayso isagoo heli kara intii qualitygiina uu la quality yahay kamiyadii iyo intii uu ka koobnaan ay ka kooban tahay waxaanu ku dirksidnaa kartoonka shan iyo toban saacood oo midiiba ay ka kooban tahay sagaal boqol oo garam waxaana kan yurub ka imanayay ku jiray sagaal boqol oo garam daasaday ku jirto shan iyo toban kiilo ay saddex iyo toban kiilo iyo bar ay tahay annaguna saddex iyo toban kiilo iyo barkii baanu samaynaa qiimahaan ku gadnaa iminka uu ka marayaa boosaaso sare waa saddex iyo labaatan dollar halka kan banaanka ka yimaadaa uu afartan dollar u dhow yahay inkastoo waddanka soomaaliya uu leeyahay dhulbeereed aad u baaxad weyn oo ay dhex eegaagaan geedmiroodyo badan oo dabiici ah oo ku habboon in laga sameeyo cabitaano aad loogu raaxaysto ayaana ila gurub shirkadda samaysa cabitaanka hal mir oo keliya ka isticmaalin dhulbeereedkaasi maadaama waddanka soomaaliya qaybo badan oo beero ay ku yaalaan oo noocyo fara badan oo qudaara oon laga helin inta badan wadamada dibadaha tusaalahaan markaan soo qaato oo kale canuuniga oo kale oo cabitaan aada u macaan laga samayn karo isbaandheeska oo kale oo inta badan kulley inta anigu aan maray aan lagu arag maxaa idiin diiday in qudaartii kasoo baxaysay soomaaliya inaad isticmaashaan si meeshaas uga soo baxo cabitaan nature ah oo aan lasoo kiimikaynin hay walaalkaas waan u gudbi doonaa oo waxaa horta labadan sharaab way kala duwan yihiin midna waa border midna waa liquid kan borderka inaynu inagu ka samayno canunigii falofer waxay u baahan tahay technolojiya aada u sareysa oo european kushaqeynisku iminka ma sameeyaan eurub unba haysata inaad orangidii kala baxdid faloverka laakiinse tan ah inaan liquid ka samayno oo sharaab liquid ah oo dareera ah aynu samayno casiir dareera aynu samayno waa ku jirnaa tugteeda waanuna waxyaalaha rabnay dalka koonfurta soomaaliya ayay ka jiraan beeruhu koonfurtana waad iska garanaysaa istiqraar la-aanta iyo dhibka ka jirtay oo deganaansha la-aanta laakiinse istaraatiijiyaday kamid tahay dalka degitaankiisa insha allah sidaan rajaynayno uuna u socdo in laga sameeyo laga hirgeliyo warshadihii sidii horeba ay uga jiri jireen dalkeena etoobiya wixii lamid a
badan dadka soomaalida ah ee qurbaha ka soo laabtay ee dib ugu soo noqday degaanadooda ayaa inkastoo ay samaysteen ganacsiyo macaash fiican leh haddana waxa ay dhinaca kale u faa'iideeyeen bulshada ku dhaqan magaalooyinka ay ka howlgalaan sida bilicda degaanka iyo dhismooyinka daaro ka bilic badan kuwii hore oo casri ah injineer cabdulqaadir imaan warsame oo ka mid ahaa ardaydii ka qalin jibisay kuliyaddii injineeriya ee jaamacaddii gahayr ee magaalada muqdisho muddo dhowr iyo labaatan sano ahna ku noolaa waddamo ku yaala yurub oo markii u dambaysana shahaado kale oo dhinaca injineernimada ah ka qaatay jaamacad ku taala magaalada london ayaa hadda waxa uu maamulaa shirkad la yidhaahdo unico universal engineering oo ka shaqaysa dhinaca dhismaha taas oo xarunteedu tahay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlayaa waxa ay shirkadiisu kusoo kordhisay magaalooyinka somalilan waxaanu ku soo introduce garaynay techniikiskan cusub ama farsamooyinkan cusub ee wax loo dhisto guryaha waxaanu ku bilownay dadkeenu dhaqaalo badanna ma haystaan waxaanay jecelyihin guri qurux badan inay dhistaan guryihii hore wadanka loogu yimi markaa waa la dumini jiray gurigan qiimo intii ku yartaa lagu dhisayaa haddii marka la dumiyo laba dabaq la dhiso uu ku kacayo laba boqol oo kun waxaa laga yaabaa inaan ku dhisno sideetan kun baa isagao kii ka qurux badan oo sidiisana u taagan waa dee techniikiskan yurub ama dee adduunkan hore umaray laga isticmaalo underpinning baa la dhahdaa inaanu foundationkiiba qaadno hoose seeskii hoose isagoo gurigi taagan aanu seeska hoosan dhisno aanu gurigii qola fridno aanu ku sameyno maxay de facelist wax la yidhahdo guri cusub oo kale aanu ka dhigno ayaanu kusoo rognay waxaan tusaale ahaan kuu siinaya guryaha noocaasa aan farsamadaa ku bilownay iminkana harkeysa badankeedu qaadato gurigii la oran jiray maxay de foqsinka ayay dadka reer harkeysa oran jireen iminka waa imperial hotel waa hotelada ugu caansan magaalada maanu gelin sidiisii baanu ku cusboonaysiinay nooc cusub shaar umanu gelin shaar cusub baanu gelin waxaa kamid ah maxay gargaar waxaa kamid ah daar isalaam waxaa kamid ah meelo fara badan oo noocaasa oo aanu dib u yarleelnay baa jira inta badan injineerada soomaalida ah ee ku sugan gudaha dalka ayaa waxa ay isticmaali jireen in naqshada guryaha ay ku sameeyaan qalin iyo warqad taasoo laga yaabo in ay ku qaadato maalmo badan injineer cabdulqaadir iimaan ayaa sheegaya in farsamada casriga ah ee uu kala yimid dibadda ay u suuro gelinayso in maalin gelinkeed uu ku dhammaystiro naqshada guriga ka hor inta aan loo dhaqaaqin dhismihiisa sii gacanta dee horta wakti dheer bay qaadan laakiin iminka waxaad combyuterkii unbaad waxaad siinaysaa informationkaad u baahnayd waxaan u baahanahay cabir maxay shan iyo toban mitir iyo labaatan mitir ah oo signiskiisuna intaa yahay highskiisuna intaa dherarkiisuna intaa yahay joogiisuna intaa yahay combyuterkii baa kuu gelinaya kuu sahlaya waxaa laga yaabaa inay maalinta ugu qaadato inaad guri dhan dhisaankiisii min bilow ilaa dhamaad iyo detailskiisii yaraa daaqadaana waxay noqonayaan dimensionka yeelanayaan xajmiga yeelanayaan oldies inaad maxayda ku samayso saacad ama laba saacadood ama maalin muskeeda ayaa hadda ugu qaadanaysa isagoo qurux badan oo qofkii aad wax udhisaysay ee customarka ku ahaana uu arkayo wuxuu noqon doono damaadka gurigiisu ama hubeelkiisu ama ama dukaankiisu ama maxayde dhakhtarkiisu a
dhinaca magaalada muqdisho haddii aanu eegno iyadoo ay weli ka dhacayaan qaraxyo ay dad ku dhimanayaan hantina ay ku burburayso ayaa waxaa dhowrkii sane ee lasoo dhaafay si weyn magaaladaasi u buuxdhaafiyey qurbajoogta soomaalida ah ee dib ugu noqonaysa dalka qaar badan oo ka mid ah qurbajoogtaasi ayaa ganacsi ku fadhiya dhaqaalo fara badan waxaay ka hirgeliyeen gudaha magaalada kuwaasoo badankood ay yihiin kuwo aan horey uga jiri jirin guud ahaan dhulka soomaalida tusaale waxaa noqon kara shirkadda la yidhaahdo city taxi oo ah shirkad tagaasi oo magaalada muqdisho ka howlgasha oo horraantii sanadkan uun la sameeyey shirkaddaasi waxaa maamula caliyaro gaani oo sanadkii hore uun dib ugu laabtay dalka waxa uu iga warramay sida ay ku timid hal abuurka shirkaddan tagaasida ah caasha aniga waddanka muddo dheer aan runtii ka maqnaa kabacdina sanadkii hore ayaan kusoo noqday markaan kusoo noqday kasi yar ugu dhacday ayaa horta aan asaaskeedii ay ku bilaabatay oo markaan airboortka sodo kasoo baxay saddex boorsaan waday gaari ayaan isugayey oo maxaan ku lagu soo qaadi lahaa gaarigiiba iga soo daahay kabacdina waxa igu dhacay dad badan oo sagaasi waxaa ka jira ka shaqeeya magaalada oo aan calaamad lahayn marka qoladii aiborka markaan kasoo baxay ayaa saddex qof ama saddex dhalinyaro ah oo albaabka taagnaa boorsooyinkii nimbar mid buu qatay kabacdina anu meeshii baa iska istaagay anoo odhanaya war waa gaari baa i imaanaya ii dhaafa alaabteeda hjubshada iga dhaafa ayagii baa isku dirira isku xanaaday isla meesha waxaa iga soo baxay nadaam xumada iyo foolxumada ka jirta runtii airbor ha ahaato amase tagaasida dhibaatada ka jirtay baaritaanan galay kabacdina waxaa ogaaday inay baahidani jirto magaaladu aysan wax tagaasiya lahayn waktiga xaadirka lagu jiro oo meel lagu saago aysan jirin kasokow in shirkaddan tagaasida ay tahay tii u horreysay ee nooceeda oo kale ah ee laga sameeyo soomaaliya haddana waxaa adeega ay fuliso la dhihi karaa waa mid ka duwan tii horey loogu yaqiinay habdhaqanka tagaasida ay shakhsiyaadka leeyihiin ee gacanta loo haadin jiray amaba laga soo kaxaysan jiray goobaha fariisinka u ah waa kan mar kale caliyaro gaani horta adoon adoon garoonka imaanin ayaan maxaa la dhahay ayaaba heli kartaa gaarigan oo waxaan leenahay website baan leenahay aan u samaynaba qofka isagoo jooga dibadda ayuu wuxuuba soo buuqi kusoo samaysan karaa inuu email noo soo diro keliya u yidhahdo maalin hebla saacad hebla diyaaradaas la socda airboortka laigu sugo sidii baan kusoo qaadi karnaa telefoonadana ku jira websitekaas baabuurtana ku qoran yihiin marka si sahlan baa horta nala ku heli karaa email ama telefon baa buug lagu samaysan karaa qof isagoo wadankiisa jooga oo soo sheega kaliya magaciisa iyo saacadda imaanaya kaliya walaaca ay dadku ka muujin karaan isticmaalka tagaasidan ayaa noqon kara waxaa qofka kiraysta tagaasida shirkaddan uu ku aamini karo amaba uu isugu hadlayn karo gaar ahaan marka ay timaado dhinaca ammaanka oo aada muhiim uga ah magaalada muqdisho maamulaha shirkaddan caliyaro gaani ayaa mar kale ka hadlaya inta ay gaarsiisan tahay taxadarka ay arrintaasi ka galeen tagsigu kow wuxuu leeyahay kalar ugaar uu leeyahay telefoonada xafiiska oo line lineka ku qoran mobilena waa ku qoran yihiin gaari kasta wuxuu leeyahay lumber u gaara oo seriya lumber uu leeyahay intaas waxaa usii dheer darwaleynteen waxay leeyihiin labis u gaara waxay kaloo leeyihiin i d car aan u samaynay oo magaciisa iyo daadiisa iyo xataa laysinka gaariga uu kuwada lamberkiisa uu ku qoran yahay oo xaq uu leeyahay qof kasta oo soo raaca oo muwaadina inuu yidhaahdo hadduu la kulmo wax maxaan ku rahdaa cadibaada ama isku qanacsanayn inuu magaciisa kaarka ku qoran uu yidhaahdo magaca kaarka ku qoran isii waan ka qoranaya anaga markaa noola soo xiriiro marka waxaan isleenahay damaanada xaggeeda iyo habladhaqanka runtii aada iyo aad ayaan uga shaqeynay maadaama aan aqoon durugsan u leenahay arrimahan ku saabsan customer careka ama soo dhaweynta bulshada waxaa laga yaabaa in dadka tagaasida idinka kiraysanaya inay noocyo badan leeyihiin inay ku jiri karaan qaar ishu hayso ama taargada tusaale kale qofkaas oo kale markuu tagsigiin oo kale uu soo raaco oo tagsigiini lagala dego ama isaga maca tagsigiisii la wato maxaa damaanad u haystaa qofkaas ama protectiona oo qofkaas aad ku ilaalinaysaan gawaarida waxaa jira runtii qalab asna casriga oo aan ku rakibnay oo ku samaynay oo ah oo runtii aan isdhihi karo waxyaalaha ugu muhiimsan oo maxaan ku rahda aan meeshaan ugu yimadan laftirkeyga oo dad ganacsi soomaali ay keeneen gaariga qalab baa lagu rakibaa qa qalabkaas ku rakiban baabuurka waxaan awood u leeyahay in gaariga meel kasta uu marayo inaan uga damiyo mobilekayga aan hadda kaala hadlay aan uga dami karo haddana aan u jeedo meesha uu marayo iyo waxa ka dhacay marka qalabkaa isagana waa qalab aan isticmaalno oo maxaan ku rahda runtii aada iyo aada iskuurig ahaan qayb weyn oga qaadanaya damaanadooda meeshaasa haddaad o aada ugu tegi kartaa ama tuga hadda ma codkasta ha noqoto
inkastoo ilaa iyo hadda aan lahaynin tirakoob saxa oo ku saabsan tirada soomaalida qurbajoogta ah ee dib ugu laabatay gudaha dhulka soomaalida haddana waxaa la hubaa inay wax weyn ka beddeleen dhaqdhaqaaqa magaalooyinka ay ku laabteen sida shaqa abuurka iyo bilicda magaalooyinka ay ka howlgalaan marka haddaba la isku soo xooriyo qurbajoogta soomaalida ah ee horay uga carartay waddanka ayay u muuqataa in muddo dheer kadib ay dib mar kale indho gaar ah u saareen dhulalka ay ka yimaadeen waxaana la odhan karaa waxa ay soo noqoshadooda wax ka beddeshay dhaqaalihii bilicdii iyo niyadda dadka ku dhaqan degaanada ay ka howlgalaan
aad iyo aad bay u mahadsan tahay caashe ibraahim xan sacuud oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysa halkaad ka dhegaysanayseena waa magaalada washington